barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha januarina waa labiyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan inooga imaanaya magaalada boorama waxaana barnaamijka aad ku maqli doontaan wiilashii oo baraha isgaarsiinta ka dhex baafinaya gabdhihii ama gabadhii uu jeclaa ka jeclaa hablaha furihii ka shayday marna feedha bidixay jeegaanis faydoo feeraaray midabey beryahani faybarkii golihii facebookii iimihiinna faydoo fiirshaye watsaabkii gebigood fariintaa furayoo ka waayo faaruq weeyi madhane anna fiitamiiney falanbadii jacaylkay fajacyoo kutabayo findhicil ka dhuubtaye maxaad ii fiigaysaa isla abwaanka ayaa inoo soo gudbinaya jawaabtii ay gabadha uu jeclaa ee baraha isgaadhsiinta uu ka baafinayay ay u soo dirtay surwaal hoosu fidayo ku fadhiyo baryaha iyo garan laabta fadhaqliyo iyo faaraxaagani dharka faashinkaa xidhan feedho jiimta gala iyo timo food la reebo dhinacyada la feento dusha sare la feedho laga dhigay fiyoole qordiid fiiyo malihide maad arag fidaal weli
dhinaca heesahana barnaamijka waxaad ku maqli doontaan
codka khadrad daahir ah goordhow ayayna caasha iyo xubintii ciyaarahaba dhegaystayaasha u soo gudbin doonaa marka horese qodobo ka mida warkii dunida
maalintii sii koowaad ee buuxda ee donald trump uu fadhiisto xafiiska ayaa boqolaal kun oo dad mudaaharaada dhigayaya waxa ay istubeen oo isugu soo baxeen magaalada tan washington si ay uga qayb galaan socodka haweenka ee lagu soo bandhigayey mucaaradada caamka ah ee loo haya maamulka cusub iyo siyaasadiisa socod kuwaas la mida ayaa waxa ay ka kala dhaceen lix boqol oo goobood oo kamid ah oo ka mid ah caalamka kaasoo lagu taageera oo ka mid ah caalamka maalintii sabtida ahayd iyo guud ahaana caalamka si midnimo loogu muujiyo socodka magaalada tan washington si la mid ah sida mudaharaadka ka dhacay caasimadda maraykanka ayaa qaar badan oo ka mid ah mudaharaadyada caalamka ka dhacay waxaa keenay walaaca ku saabsan xuquuqda haweenka xuquuqda madaniga ah iyo arrimaha deegaanka iyadoo muddada xilka uu haynayo trumpna ay bilaabantay
madaxweynaha dalkan maraykanka ayaa isna waxa uu shalay oo hore u dhaleeceeyay hay-adaha sirdoonka maraykanka ayaa shalay booqasho ku tegey xarunta hay-adda sirdoonka ee c i a isaga oo shaqaalaha hay-adda sirdoonkana u sheegay in uu uu howlaha uga dambeyn doono iyaga saraakiisha hay-adda sirdoonka ee c i a ayaa sheegay inay kulanka madaxweynaha ka qayb galeen ilaa afar boqol oo ka mid a shaqaalaha xarunta wuxuuna u caddeeyey in la dagaalanka kooxda isis ay u tahay mudnaanta koowaad islamarkaana maamulkiisu uu dardargelinayo hannaan wax looga qabanayo kooxdaas
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa axad labaiyo labaatanka ah bisha januari sanadka laba kun toddoba iyo toban barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanad la socotaan haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo uu magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee dhallinyarada maanta oon maanta ku waraysan doono cabdifataax maxamed cilmi oo ah hal abuur daa'yar oo ku nool magaalada boorama hal abuurada uu sameeyo waxaa ka mid a suugaanta suugaanta ka hadlaysa jacaylka ee dhinaca ku saabsan dhallinyarada iyo suugaan ka hadlaysa talooyin uu siiyey dhallinyarada cabdifataax ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o a bismi illahi raxmaan raxiim waan dhowahay waana nu mahad celinayaa adiyo dhammaanba shaqaalaha ama howlwadeennada v o eda suugaanta aad samaysay ee ka hadlaysa amase la hadlaysa dhallinyarada iyo tixaha aad u tirisay ee aad ku gubaabinayso ama se aad ku waaninayso amase aad kula talinayso dhallinyarada maxaa ka mid a Een, sugaanta een, aan ku gowaabin ama ku dhiirigelinayo dhallinyarada dhinacyo badan bay horta sugaanteedu taabanaysaa Een, ta kalena sugaantu waa mid nafta iyo magaraysa ay dhiirigelisa hadba waaqac nolosha taagan markaa sugaan badan baan tiriyaa oo dhan walba taabanaysa jacayl hadday tahay een, dhankii taariibka hadday tahay dhinac walba way leedahay markaad qaar ka mida noo sheegto suugaantaasi aad tiriso la hadlaysa dhallinyarada ee ku saabsan dhinacyada een, talooyinka aad kula talinayso dhallinyarada inay tahriibka iska ilaaliyaan iyo inay waxyaabaha xun ka fogaadaan kuwee ka mida Een, halkan imika waxaan ka marin doonaa maanse talo la idhaahdo oo la hadlaysa dhallinyarta iyo een, een, maalin baa waxaa dhacday habeen habeennada ka mid a annagoo iska yaraa caweynaynaa dhallinyar aan asxaabnahay baa deeto waxaan isku qabsannay iminka dhallintu intooda badan waxay aaminsan yihiin ilaa reer yurub la hoos galo in magaraysa aan la noolaan karin deetaana waxaan dhegta ugu ridayo unu sheegayo un halkaad ku dhalatay ama joogto ama aad ka soo jeedo inay markastii ka muhiimsan tahay meel kaloona ad adigu lahayn Ee, maansa markaa dadka waxa wada gaadhaya ee dee, ee, magaraysaa meel kasti gaadhaya waa maanso deeto waxaan sameeyey maanso tala la idhaahdo oon ku bogaadinayo dhallinyarta iyo waxaasaan kula hadlayo waxaa ka mid ah maansada waxay ku bilaabaysa sida tan taransiga adduunyadu toddobaadba waa cayn adigana tukaalow tiradii daadaadii tukalaa dul fuusho tamartiiyo jidhkaaga iyo muuqii tubnaabaa beri tukubi doonee nafta toosiyoo qabo towxiidka sidashiyo ha ka tagin arkaamtii tukashada salaadii adiguna tiriigoy u tudheeba boqoshoo toobiyaha ha seegina toob iyo xijaab xidho tamashlaha xaraantiiyo tumashada ha laasimin tina qaawina bidkaa dadka ruuxa kuu tudha timir daraya kuu dhiga tala kuugu biirshiyo unka kiisa taraqee turxantiisu badantee tiinkugu dhex tuuraya iskuma aha taalee adiguna ha toogane ula soco tartiibta qalinkaa ku tiiriya kaa tallaabsho qayrkaa dadaalkaa ku tari kara intaa aad taxduunbaa tartankaali noqotee ha ka tuurin gacanta bal dhinaca inta badan baraha bulshada waad ku badan tahay oo waxaad soo dhigtaa ama madadaalo ama majaajilo qoloba se ay u taqaano ay asxaabtaada markaa kula wadaagto bal madadaalada inta badan aad wadaagtaan asxaabtaada ee madadaalada ah maxaa ka mid a madadaaladoo kale een, waxaa jirta iminka een, barahan bulshada facebook oo kale iyo waxyaabahan iska casriga ah, saameyn weyn bay iminka inagu yeesheen maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday anigoo baalkan facebooka la dhahda isticmaalaya ayaan deeto gabadh baanu iska baranay gabadhii baan yara wada hadlay dhowr cisho kadibna gabadhii baan waayey deeto waxaan iminka halkan ka yartirin doonaa maanse yaroo iska jacbura oo gabdhaha iminka iyo een, noloshan dambe gabdhaheenu sida ay wax u qiimeeyaana oo berigii hore oo kale qofka waxaa lagu qiimeyn jiray kartidiisa hawlkarnimadiisa iyo ninku magaranaysaye dee inuu garta niqi karo adu waxyaaba saasa qofka lagu dooran jiray aqoontiisa laakiin iminka qofku gabadhu bal siday wax u qiimeynayso ayaan halkan ka marin doonaa waa sheekeer oo aniga gabadh markaana dhex maray waxay tidhi maansadu sida tan bay ku bilaabaysaa furihii ka shayday marna feedha bidixay jeegaanis faydoo feeraaray midabey beryahani faybarkii golihii facebookii iimihiina faydoo fiirshaye whatsappkii gebigood fariintaa furayoo ka waayo faaruq weeye madhane ana fiitamiiney falanbadii jacaylkay fajacyoo ku tabayo findhicil ka dhuubtaye maxaad ii fiigaysaa foonka iga xidhatay ma filonsalli idiyo ferari isfeydiyo maarka egas la fuuliyo fii eedla-aanta ma yurub faraas iyo filantanka imaniyo fiisaha aan wadanbaa mise faramanaantiiyo waa kufilnili'ida fiidkii aan kulannaba hotel five staroo farxad kaga cashayniyo fishtable nucnuuciyo furuud la meeriyo fiish baasta watoo lagu cuno fargeetoo ku fiicnayn iibkoodoo jeebkayga faaruqaa dartiidii fogaysaa mise waa figaysada fadka rage ku dhaafo jaahil baa faqiire filkaybaa aqoon iyo ficil badan indhaamo aqli foosho linib- a- a- aqli foosho libin iyo maan fikiraanan igu jirin mise foolxumaaban ku fuldhaqday walaalo fajacyee korkayga laga foorsadaayo ruuxii ifiirshaa baxsad iga firdhanaya intaasaan ku yidhi marka waxaan ku yidhi dee ma aqoon la'aan baad ii nacaysaa ma lacag la'aan ma gaari la'aan ma fiisa la'aan maxaad dee igu nacaysaa dee ta waxay ku tidhi saan bay idniigu jawaabtay waxaad tidhi sidaa maaha fariidow waxaad tahay qof furfuran mana tiid fambaayar ful weeyaan garaadkaa rabbi baana faxane faran faranli'i daraaddeed fursad kuuma diideen balse facebookaagaan furay maalin dhoweydoo waxa sawir fatahayaan mid yaroon ku faanoon v a b ka waayee sanka ficil la faydiyo faruuryaha la taagiyo faruuryaha la taagiyo fiilin ay ka shidantiyo farsamooyinkaa iyo photoshoba garanayn surwaal hoosu fidayo ku fadhiya baryaha iyo garan garan laabta fadhaqliyo miya faaraxaagani dharka faashinkaa xidhan feedho jiimta gala iyo timo food la reebo dhinacyada la feento dusha sare la feedho laga dhigay fiyoole qordiid fiiyo malihide maad arag fidaal weli fidaalkuna oo nin markaa kubada iyo xasiyaara hadallada fariimaha fili- filimada romaantiga lagu laydho fiyooraha biibi iyo fareeniyo maad baran fantaastige miyaad faan barooji iyo faaruunba daawanin filimaadda hindida iyo dadka noocaa matala duniyadiina fogaatee ay falsaban dhalaalo laga dhowro farahoo selfi fudud kaa qaadiyo kombyuutar abal iyo ibad maraysaad adiguna fandhaalow bahaayin la foofshiyo farda iyo gelkaagani waxba lagu falayniyo xayawaana faanini daryadaasaa ka mid ahaa markaa een, maalintii horaan ku ammaanay dhir iyo ah, d- geel iyo fardiyo waxsaasoo markaasay leedahay nacam geel iyo waxbaad faaninaysaa iyo wax halkaasaa la maraya taasna waa taa
maansooyinkaaga waxaa ka mid ahaa qaar aad kula hadlaysay gabdhaha midabkooga bedela midabkii markii hore ay u dhasheenna midabka kale ka jecel marka maansadii aad kula hadlaysay gabdhahaasi maxay iyaduna ahayd Een, maansada horta gubaad baa la idhaahdaa iyada Een, marka berigii hore dadku waxay odhan jireen gabadha been ku soo xiro geli runa ku dhaq iminka laakiinse waxay ku odhanayaan hablahoo kale waxay soo dhigaan baraha bulshadoo kale amba aad ku maqlaysaa dhegadhegaynta in make up ku soo xiro geli lagu leeyo nacmay agtuna wa- qofkii muuqii oo u ekaa maaha muuq kale u samaynaysaa deeto gabdhihii oo dhan iminka qaar baad codkooga un garanaysaa xataa aad wax isku tihiinood garanaynba muuqoogiiba markaa maalin baa waxaa la soo dhigay waxaan arkay sawir baan arkay islaan aad u weyno waxaa loo mariyay deeta sidan markii bi- hore iyo markii dambe siday ahayd nacam ay u qurxinayso wax saasaa lagu xaysiini deeta maansadan ayaan ka tiriyo gobaad baan u bixiyey deeta waxaan u sheegayaa gabdhaha in qofku waa uu ka taya badan yahay ama ka qiimo badan yahay ama uu ka milga badan yahay sida uu ilaahay u abuuray waxay ku bilaabaysaa sida tan waxay tidhi gugoo shaalka haytay ama hara gimgimanoo isha galac mar siisaa abid aan gayoonay quruxaan gudhayno marna aan salgu inbaa rabbi kuu galladayoo guudkaaga sudhanoo inta gabadh tin loo dabi kaalama gudboonee waxba mayk ab gaaliyo geedbaas lalaaqiyo qaraawil jidhkaa guba ha soo gadan ayaanee haybadaada gaarkaa guddoonoo ilwaaday gulaha u mahadceli xaragadu golxada fayd banbannee garaaraha gebgabsiyi tallaabada garbahana jajabiyow isa soo god maahee adigoon xirbaha goyn xaaddana gamuurin afka aan guduud marin dharka gaaban qaadanin inta kiijiskaa iyo gashan garan khafiifoo gegida isa soo dhigin dhaqankana giraangirin qurux moodingunimada gankaa waxaad ka bilan tahay noqotaa gammaan faras ama geenya shaaximan astunnaantii giniyay lagugu gardaadshiyo markaad bilicda gaarkiyo xijaab guudka gelisee garo oo garwaaqso gub adoo ahaabaad xays gala hilaaciyo noqotaa gudgudadaay inkastuu garaad xume jecel ganacsabkaagu raba inuu ku gaaduu gaadhkaa ilaashuu kolba shax gud soo dego libinkaama gaadho waxba kaama goostee laysma gowraco adu gonyahaaga doqon iyo gocor laguma sooro gibil looma quudho gaawahaaga idilkii gorof looma dare ee adoon adigoon gorfayn arin guhaankaaga foofinin geli keynta lama dego geliw iyo jublayle ha isodhan guntiga dhigo adoon gulu xashiishliyo gidaarada aan joogsanin xishoodkaa ah gaashaan bala soo gufaa cali sida gebi kaa moose ma og tahay gobaadey inaan guurka lagu helin googaa aad badisee adun dhaafin gurigaba inuu calafku goobtaa maalinku ugu soo gali kuna geyn barkuu qoran kolku xiska guuriyo kaa gala hankiisuna yay ku qaadin gabadhnimo yaan dooqu kuu geyn mid garaabo jeceloo taladaada gaasira hana raacin guunyada waa duni gurguurtoo hadba gelinba caynee yaan maalku good iyo god abeesku geynin hanti kuuma goyso farxad gowsku muuqdee gudahaaga nabur jira ruuxu dhibo garaacii u dhudhaminka siinbaa kasha lagu guntaaye ka xulo gayaanka doro geesi diin badan kugu geydhan sida bahal ku galgalan xaqaagana xurmadaada garan kara adna gucundhi baasiyo haba noqon afgaranwaa ama ruux gunuus badan guluf iyo xumaan jecel gabro loogu yeedho gafafkeedu badan yahay noqo gaari eeda badan gurigeedu caraf yahay gacalkaaga sooriyee u gargaar dadweynaha gal xurmayntu jiiftiyo noqo qof garaad badan
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax maxamed cilmi oo ah hal abuur dhallinyara oo ku nool magaalada boorama axmed cabdi ismaaciil wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada daraasadeeya arrimaha dhinaca dhallinyarada iyo waxbarashada la xidhiidha maanta waxaan ku waraysan doonaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aan ku weydiin doono su-aalo la xidhiidha dhinaca dhallinyarada iyo hibadooda axmed kusoo dhowow barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o a aad baan u dhawahay waad ku mahadsan tahay haashim
axmed waxaa jira inta badan dhallinyaro badan ayaa la yimaada curin oo ilaahay hibe u siiyey maxay yihiin caqabadaha hortaagan in dhallinyaradaasi wax sameeya ee wax abuura in lasii hormariyo waxyaabaha hortaagan maxaad u malaynaysaa waa bismillahi raxmaan raxiim Een, horta way jirtaayoo bilaadanka ilaahi subxaana watacaala wuxuu siiyey wax dhahdo waxa weeyaan caqli iyo maskax uu ku shaqeeyo taasi marka had iyo goor ale waxa weeyaan waxay u diyaarsan tahay inay wax abuuri karto kama marna dhalinyarteenu inay maanta wax abuuraan Waa- waxay abuurayaana badi waxaan saa sheegaysa horta caqabado way jiraan weliba qaarkood waxa weeyaan eh, kaba saara inay mar dambe wax abuuraan ama ay ku ay ku hamoodaan kow markaa waxaa ka mid ah een, horta maalgashi wixii aad samaysaa haddaan waxay maalgashi hina kama soconayo waa qodobka koowaad maalgashigu markaa wuxuu u baahan yahay dee dowlad ama hay-ado ama shirkado ama individuals qofyaal ee inta badan u sameeya inay maalgeliyaan oo qofkii ku dhiirigeliya dhinacii dhaqaalaha in qofkaas laga caawiyo waa qodobka koowaad talabaad waxa weeye waxaan qofkani abuurayo in horta marka hore suuq loo heli karayo oo waxaa laga qofku waxunbuu abuurayahay ma ma oga sida suuqgeyntiisii ama marketingiisii loogu raadinayo taalifku marka caqabada ku noqotahay wixii qofkiu sameeyey baa laga yaabaa inuu afar qof iyo shan qof intuu dhaafi waayo hadhowto markaa wixii caqabadu ku noqdo markaa kusoo noqdo Een, ta saxaad waxa weeye dadku inta badan uma tababarna inay waxa weeyaan waxaan ku adkaysan karaan oo muddo ku raagi karo ama uu u dul qaadan karo oo waxa weeyaan intuu wixii waqti geliyo dhaqaale geliyo ee, soo istaagto u sabro ma garanaysaa ay uu waqti ku lumiyana laftigeedu waxa weeyaan caqabad saddexaad ayay noqotaa ta afraad ee aan u baahanay aadka waxa weeye een, een, waa dhinaca dowladda weeye wixii maanta ikhtiraacah ee qofku sameeyo in dowladdu hadday dhiirigeliyooda dhaqaale ahaan in siyaasad ahaan iyo ma garanaysaa ayay sharci ahaan qofkii dee lagu taageero laga joojiyo waxyaalaha caqabaadka hadhow tale qofkani ku keenaya tusaale ahaan qofba wax samaynaya warshadii buu samaynayaa oo tamarada tuujisa mid weyn oo ganacsada wuxuu keenayaa labaatan konteynar oo wada tamaandhaa oo baashii ka jaban qofki markaa waxa weye dee suuqii de- degdeg ayuu uga baxayaa gaar ahaan taasi waxay ku dhacda waxa weeye dadka sameeya waxa weye warshadaha yaryar ee wax sameeya ama beeraha oo kale gala ama waxyaala hal maalinta badan sameeya waxa weeye waxaa dilaya siyaasaadkii dowladdu aan u diyaarsanayn qofka in lagu dhiirigeliyo matalan suuqii waxa weeyaan isaga lasoo geliyo kuwii kale markaa keenaya isagoo jaban keenayena dee in laga joojiyo siyaasadda laga soo saaro odhanaysa waxa weeye haddaad wax abuurto waxa weeye bararitiga ama waxa weeyaan mudnaanta gooda adiga ah oo suuqi gelaya isagana markaa waxa weeyaan haddii qiimihii dee kor u dalacayana laga qabanayo laakiin waxa weeyaan number one inuu suuqii soo geli karo laakiin berito waa la arkaya wixii oo dee suuqii haddana lasoo geliyo markaa axmed markaa dhallinyartaasi ama ha ikhtiraacaan amase ha curiyaan waxyaabo cusub oo dhulka ku cusub amase haba la yimaadaan mashruuc cusub oo wax soo saara ama ganacsi haddii ay caqabada la kulmaan sida aynu tilmaamayno aqoon-yahankiina iyo dadkiina ma garanaysaa waxyaabahan een, aqoonta u leh meelo ay ugu yimaadaan oo ay kala taliyaan ma helayaan baa silada maya ma jirto waayo waddankuba taasi imka hadda diyaar maaha ma jiraan eh, institutions u gaar ahoo dadkii wax consonant aan guidance siinaya oo qofkii kala talinaya ma jiraan shirkado ganacsi oo u samaysan sida kambaniyaasha ama waxyaalaha initiativeska hadda la abuurayo loo sameeyo ma jiraan Eh, sidoo kale ma jiraan individuals iyagu markaa meel fadhiya dad yani gaar oo meel fadhiyo oo ma garanaysaye iyaguna u samaysan inay waxa weeyaan dadka noocaasa kala taliyaan ama dhaqaalihii ama suuqgeyntii ama ma jirto laakiin waa jira qaar yaro hay-ado oo inta badan eh, sa sameeya iyo mashruuc ay bixinayaan ay waxay dhinac raaciyaan mashruuc ayaga markaad fulinayso waxa weeyaan talooyin baan ku siinaynaa aanu ku- markaa kugu kabayno taasna way kooban tahay waddanko dhan way way ku kooban tahay sharciyadooduna way badan taho way adag tahay markaa dhalinyartu maba geli karaanba marka horeba hay-adahaasi waxay bixinayaan caqabaadka ka horeeya ayaaba fara badan inta badan ma garaan laakiin dhalinyartu waxay iska samaysanaysa badanka ma helaan markaa talo ma helaan aqoon-yahan axmed cabdi ismaaciil oo inta badan daraasadeeya arrimaha dhinaca dhallinyarada iyo waxbarashada la xidhiidha oo aan ku waraysananay barnaamijka hibada iyo hal abuurka tan iyo kulantadeenna dambe waa anigoo barnaamijka soo diyaariyey oo ah haashim sheekh cumar kood v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinayay barnaamijka hibad iyo hal abuurka haatanna dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa nuur xasan nuur
aan ku bilownaya waxaa weli dalka gaboon ee qaaradda afrika ka soconaya koobka qaramada afrika xulka masar ayaa soo xareeyay guushiisii ugu horreysay ee tartankan kadib markii ay hal gool iyo eber uga awood sheegteen xalay xulka qaranka ee uganda goolka guusha masar waxaa u dhaliyey aakhirka ciyaarta ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdalla al sayid oo ciyaarta bedel kusoo galay uganda imika tartanka waa ay isaga hartay maxaa yeelay laba jeer ayaa laga badiyey waxaana ay ahayd markii ugu horreysay oo ay ka qaybgelayso tartankan tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol sideed iyo toddobaatankii dhanka kalena gaana ayaa usoo baxday wareegga rubucdhammaadka kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku garaacday xulka qaranka ee maali goolka waxaa gaana u dhaliyay ciyaaryahan asamo jayan maali si ay usoo gudubto waxay u baahnaan doontaa inay garaacdo uganda islamarkaana ay masar lumiso ciyaarta ay la dheeli doonto xulka qaranka ee gaana arbacada caawana waxaa jiri doona laba kulan oo ka tirsan koobka qaramada afrika dalka martigelinaya tartankan ee gaboon ayaa la ballansan xulka qaranka ee kameruun gaboon waxay u baahan yihiin inay badiyaan si ay ugu soo gudbaan wareegga xiga ciyaarta kalena waxa ay dhex mari doontaa geni bisaw iyo xulka burkina faso dhinaca yurub haddii aan eegno waxaa shalay galab iyo xalay la ciyaaray kulamo xiise leh oo ka tirsan horyaalada ugu caansan qaaraddaasi ingiriiska haddii aan ku horeyno liverpool ayaa khasaare kala kulantay kooxda swansi kadib markii liverpool oo ku ciyaaraysa gurigeeda lagu garaacay saddex gool iyo laba gool ciyaaraha kalena bournemouth waxa ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda watford crystal balace waxaa gurigeeda ku garaacday everton oo dirtay hal gool iyo eber westhamna waxa ay saddex gool iyo hal gool ku garaacday kooxda kubadda cagta ee middlesbrough manchester united oo kulimadii ugu dambeeyey inta badan galaysa barbardhac ayaa waxa ay sidoo kale barbaro gool iyo gool ah la dhaafi weysay kooxda kubadda cagta ee stoke manchester united oo goolka keentay aakhirka ciyaarta waxaa u dhaliyey ciyaaryahan wayne rooney goolkaasi ayaa ka dhigay rooney laacibka ugu goolasha badan ee soo mara taariikhda kooxdan abid isaga oo goolkaasina noqday goolkiisii laba boqol iyo kontonaad ee uu kooxda u dhaliyo muddo afar iyo afartan sano ah waxaa laacibka ugu gooldhaliska badan manchester united ahaa sir bobi charlton oo horey ugu soo ciyaaray kooxda manchester united west dhinaca kalena west bromwich albion waxay laba gool iyo eber ku garaacday sunderland manchester city waxay barbaro laba gool iyo laba gool ah la dhaaf weyday kooxda tottenham galabta iyo caawana kulamada harsan ee toddobaadkan horyaalka ingiriiska ayaa dhici doona southampton waxa ay goordhow oo galabta ah la ciyaari doontaa kooxda leicester city arsenaal waxa ay la ballansan tahay kooxda banley caawana chelsea ayaa gurigeeda kusoo dhoweyn doonta kooxda kubadda cagta ee hall city horyaalka talyaaniga ee zeria aada laba kulan ayaa la ciyaaray kooxda fiorentina ayaa saddex gool iyo eber ku dharbaaxday naadiga kieva verona milanna waxaa garoonkeeda sansiro ku dubatay kooxda napoli labadan koox ayaa ku tartamayay kaalinta saddexaad napoli waxa ay iska boobsiisay milan qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii tobanka daqiiqo ee ugu horreysay ay keentay labada gool ay ku badisay dhinaca sbain haddii aan eegnana kulamo xiise leh ayaa dhacay kooxda sbanyol waxa ay saddex gool iyo gool ku qaarijisay naadiga qaranada real madrid ayaa kusoo laabatay guulihii lagu yaqaanay kadib markii labada kulan ee ugu dambeysay laga badiyey real waxa ay laba gool iyo hal ku martay naadiga malaga labada goolba waxaa u dhaliyay ciyaaryahan sergio ramos alaves iyo laganes waxa ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah halka valenzia ay laba gool iyo eber uga awood roonaatay kooxda viareal dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca yaracaasha meelahan waxbaad yara iga geysa waxay kusoo dhacday goordhoweyd markaa heesta khatar daahir baa igu soo socota moogta haye waxaan soo xusuustay een, hadal ay hore u tiri fanaanada weyn seynab xaaji cali baxsan heese qaada waxaa ku jirta goortaan sugayna la soo gaaray maanta Ay, barnaamijka oo dhan qaybtaan ka sugaya la soo gaara hadda.
qaybta ka sugaysi la soo gaaray macnaa heesa aad ula haysaa heestaasan aad ula hayo maantana waxaa le war cayaarahan mu- nur dhaqsa naga dhamay war haye haye codkan macaanna Labadiis waa doorte, eh.
aad iyo aad khadra daahir cigo codkeeda markan aan saakin dhex baxo
cirkuliidad leeyahay caasha waa dee codkii khadradda ahir waxaan ku leeyahay aad iyo aad dad- dadka qaar baa waxay ku leeyihiin hayaastoo dhan waxay u dhimatay sida laba jeel leersanaya fiiska laysana iyo fiid weliba joog- jooguma kasaa loo eego oo dayaxana uu korkiina taagan yahay ismaaciilo la iyo meesha isla calaa heli karaa qiyaasaga codkaas khadra daahir wuxuu gebagabow yahay idaacaddaydii duhurnimo caasha cudiyaano ismaaciil xuseen farjare iyo bashiir abiikar ayaa idinla soconayn tan iyo intaynu afarta galabnimo kulmayno xataa kee tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh.
Kalgacayl, kalgacayl.